reerku wuxuu deganaa meel yala yamaarsuug oo dexaan hadduu halkaa deganaa xilli roob bay ahayd roob baa soo shashahay xilligaasan waxaan kaxeeyey ari xoolo adugu badan oo ari iyo awr iyo dad toddoba qofa baan meesha uga tegey iyo awr baa xitaa shan rafi iyo laba dameer ah iyo laba qoys reerku laba aqal oo hooyadii baa ila deganeyd iyadu waa maqnayd xilligii ayaama ku dhowbay waxay ahaday dhakhtar caruur marka lix ah iyo gabadha xaaskii dhalay oo hooyadood intaasaa meesha uga tegey kabacdi meesha daan hameen jirnay oo habeen adugu meeshaanu jirnay roobkuna xushwaxayey maalintii damaan kusoo noqday aduu caano iyo xoolihii qaybtooda iyo meesha joogjoogay iyo waxaan uga tagtagnay baa jiray haddaan kasoo ordoona maalintaa waa ladnaayeen habeenka dambeeta waa kala hoyanay xilligaa habeenka aan kala hoyanay baa roobkaanu soo baxay khatarta ah oo musiibada watay kabacdina habeenka hadduu roobkii da-ay xilli adugu shan saac wax dhiman adugu afar saac iyo afartan daqiiqo meelahaasu nooyey koo iyo tobankii subxeedna waa naga kacay isagoo aada u dabaylo badan dabeedna xoolihii intaan kuwaan gebiga la jirana waxbaa daatay oo bakbaktiyey oo meesha jiifsaday waxaanu wax reerka ka war doono bal soo dhiwo xaasaskii iyo xoolihii meesha ku haray haddaanay meesha kood dheer bay lahayd kood haddaan iska soo taagay waxaan arkay mesha waxba way muuqan waaye meelihii toga salkiisa hayd baa waxaan ku arkay aduu teendhooyin iyo wax ka muuqmuuqda oo googo ah haddaan meesha imi baktigii ariga iyo baa iga horiyey oo dixdii daadka biyihiis taagay kabacdi waan iga mise meesha wax yaal ma jiraan macaa ood macaa dad macaa gaadiid waxay jooga ma jiraan haddaan meesha ku warwareegay aduu arigii maba dhugan bo xilliga hadda ari iyo xoolo kale iyo awr iyo niyad ba mahayn dadkii baan doondoonay saddex qof baan helay midba meel yaal umeedaho aan wax nafta ku jiro warraa jirin saddexdaa qof baan qaaday kabacdi haddaan meeshii geeyey oo wax ku duuduubay meeshii godka aan kaga imaa niman iyaguna joogay oo xoolo usoo rigtay baan ku noq waxaansi bal nimankaa ciidan iyo telefoon iyo bal haatan waxu dooman aniga telefoonka waa iga dansanaa meeshuna dab iyo waxba ma lahayn si baadiya ba ahayd cidlaa haddaan halkaa tegey oo ninkii u tegey nin baa telefoon haystay ninkii waxaan wacayay nin walaalkay haddana halkan jooga oo ninkaa raggan ku jira oo cabdullaahi xasan la yidhaahdo baan la hadlay ninkaasa warkii gaarsiiyey kabacdi cid kale lama hadlin iyo cabdullaahi siciid oo yuusuf agaasimaha waa taqaanin labadaa nin baan la hadlay labadaa nin haddaan la hadlay no baadoon baanu tagnay aniga ninkii kale waa soo raacnay dadkii haddaan wax doondoonay laba gabdhood oo kale aanu helnay oo meyda dadkaas todoba qof bay ahaayeen aduu shan baanu maalintii helaano shantii baanu meelgeynay dabeedna gabalka waa nagu waaftay wax doondoon kaleeto iyo waxaan doondoonnay labada qof kale waa wey habeenkiina waa iska hoyanay dabeedna rag badan oo gurmada galabteedu goorgaama noo yimi aduu maalintaas shantaa qof baa la helay oo carruurtaa dabeedna aaskii baa subaxii dambeeta raggii kasoo qayb galay iyo gurmadkii yimi baa dadkii carruurtii la xabaalay kabacdina baayidoon baa la tegey wiilkii yar ah oo adugu wuxuu jiray lix bilood hadir jiray baa la helay oo gabadha ay wadatay dhawaan buu dhashay wiilkaasaa maalintii dambe helay baadidoonkii dambe haddii la tegeyna gabadhii waan weynay xoolihii kale shaqdoodii geelii iyo awrtii qaybtood baa dameerihii qaybtood baa waxaa lagu arkay meel togaasa oo adugu baddi kusii dhowdhow baa la arkay intii kale gabadhaa iyo xoolaha qaybtoodii xoogoodi intoodii kale annagu raqdoodii ma arag haddi iyaga lamama doondoonan oo daad baa la tegey laakiin gabadhaa raqdeedii waa weynay waana la doondoonay adugu waa laga samray qoftaas kabacdina dee meeshii baan iska joognay dhibaatadaasuna saasoo u dhacday oday aabahay oo halkan ku jiray oo isaguna dooxadeer deganaa iyo yar kaloo walaalkay ah isaga wax uma hari laakiin dadkama bixin geel iyo ari iyo dameero awr wax u hari ma jirin aabe wiilka walaalkay baa jiro wax yar oo ariga adugu aan toddobaatan iyo lixmaa wax meelohaas baa u haray isagaa jiro aabahay wax ariya uma harin iyo wax geela geel laba neef iyo maaqan wax ka haray awrtiin hati baa uga haray hadde dhibaatadaas anima meesha ka dhacday oo bixinteeda horetana waa maqlayseen masiibaduna saasa u dhacday meeshaasna waxaa laga dhigay geed iyo dhagax wixii ku olaa biyaa qaatay wax ku haray ma jiraan mid qoyanaayo mida qoyana